فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanto wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah alfurqaan marka laga reebo habeennimada sabtiga ah qodobada aan caawa idinkugu hayno haddii allaha uwoodalihi ogolaadana waxaa ka mid a ciidamada maraykanka iyo kuwa bangaraafta ee uu tababaray oo dad shacaba maanta ku laayay deegaanka leego ee gobolka shabeellada hoose waxaan idiin soo gudbi doonnaa waraysi aan la yeelanay qaar ka mida dadka eheladooda halkaa lagu laayay kulan ay diya ku kala qaateen beesha macalliweyne iyo beesha jaroon ayaa lagu qabtay walaayada islaamiga ah ee gedo waxaan idiin soo gudbin doonnaa warbixin ku saabsan kulankaas insha allah waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan faa'iidooyinka laga helo caanaha geela oo ka mida nimcoolayda uu allaah ku galladaystay soomaaliya warbixin ku baxday barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaad dhegaysan doontaan amniga magaalada minnesota ee waddanka maraykanka oo ay ka dayriyeen soomaalida halkaa ku nool kadib markii ay ku soo bateen dilalka iyo dhaca shirkad shidaal keenta somalilan oo la ogaaday in waxyaaba sun ah ay ku soo aasto dalalka taagta daran oo ay soomaaliya ka mid tahay shir jaraa'id oo uu qabtay mid ka mida siyaasiyiinta xisbiyada hargeysa ayaad maqli doontaan maxaad ka og tahay daawooyinka halista ah ee magaalada muqdisho ay ku isticmaalaan siyaasiyiinta ciidamada iyo ardayda aqoon-yahan ku sugan magaalada muqdisho ayaa faahfaahinaya insha allah qodobadaas iyo wixii nugu soo kordha ayaad maqli doontaan insha allah فمنه ارتويت أنا الظامي waa hagaag mar kale dhegaystayaal waxaan idin leenahay assalaamu calaykum aynu ku bilownay ciidamada maraykanka iyo kuwa bangaraafta ee uu tababara ayaa maanta ku duulay deegaanka leego ee gobolka shabeellada hoose halkaa oo ay ka geysteen falal dilal ah oo ay kula kaceen dadka shacabka ah ee deegaanka ku nool haddaba mid ka mid a dadka ay dhibaatadu ka soo gaartay weerarka iyo ciidamadaanay ku qaadeen halkaa ayaan ka waraysanay sida ay wax u dhaceen aniga magacayga cumar xalsow aadan waaye gaaladiiana soo weerartay ee dad badan oo xaaskayga ku tubane oo inta kale rag tahay aa meesha ku dhimatay meesha dadkan ay ku dhinteen waa xaggee leega waaye leega suuqa leega oo isniinta oo irig xoolaa lagu kala gadanaya eedi haddii ilaahay kuurooyahay gaaladaasaana soo weerartay marka intaas toban ruux geerida waa gaartay iyo umbaa haweenka e inta kale ee rag waaye waa gartay een, dadkan markaad ii sheegtay een, tobanka inay gaarayaan oo meesha ku dhintay maxaad magacyadooda ka sheegi kartaa
baahiyada waxaan aqaanaa nin la yidhaha cabdullaahi yuusuf cabdi la yidhaha oon isku familnahay iyo nin kaloo aadan cali la yidhaah oo aan isku familnahay iriley la yidhaahdo oo maxamed cumar la yidhaahdo iyo nin yar indhabuur la yidhaahdo isuna ilmadeeraan nahay intaasaan ka garanahay dadka kale ma aqoon umade xaaskeyga aa ku aa ku tobanahayd inta meesha ku geeriyootay xaaskaada magaceeda maxaa la dhihi jiray bilaahi rooblaa la yidhaha bilaahi roobl muumina la yidhaha waa gartay maxay carruur ay ka dhimatay carruur ma laheed caruur waa laheed waxay ka dhimatay afar gabdhood iyo saddex rag ay ka dhimatay waa gartay ciidamadan marka maxay sheegeen ay u sababeeyeen dadkan ay meesha ku laayeen ciidamadaani wax ay la hadleenay iyo nin ay la hadleenay ma jiro haddii ilaahay kuu roon yahay xabaddaas unbaa bilaabatay ilaa haddii ilaahay kuu roon yahay intaas ay ka geeriyooto xabadda dawminshaar iyo nooc kastaba ay leedahay ay ka- nooma kala reebin waa gartay dadkan marka meesha maxay ka samaynayeen markii ay xabaddu bilaabanaysa dadka waxay ka samaynayeen islaanta aniga iga dhimatay jannada firdowsa allah ka waraabiyo maqaaxiida ay meesha ku laheed dadkan kalena dad oo soo safriyo xoolo baabuurka ku imaaday xoolo soo safar soo safar dheer soo galiyeen ahaayeen marka dadka dhintay noocaasay ahaayeen saas sababtan loo dhinteen saasay ahayd waa gartay ciidamadan weerarka soo qaaday dadka halka ku laayay xaggay ka soo baxeen ayaga meeshii laga filanay meelaan ahaynay nooga imaadeen qoraaadhaxay nooga imaadeen dhinacaas oo beledoogda iyo laamigay ku imaadeen aa laga filan jiriyey waxay naga soo galeen qorax ka qorax ku dhacay naga soo galeen maxay wateen ciidamadaani een, weerarka ku soo qaaday deegaanka waxay wateen dawamiishaar iyo qoryo kale waaweyn iyo isantiri waxoo dhanba waa wateen dad ay la hadleen ma jiraan maya maya maya dad ay nolosha ku wateen waa jiraa wiil maxamed cumar la yidhaaho ay nolosha ku wateen waa jiraa wixii kaloo sii ma ognahay ma ogi ka waran een, jawiga meeshii een, xaalkeeda waa iska degan waa iska degan yahay qabuuriyaha la qodohaya ummadda islaamka oo meesha joogay toban qabuuraa la qodohaya oo qabuuriyaha laga aaday magaalada cidlo waayo waxa ragga hoo jooga male marka saasay xaalad u taallaa ciidamadii weerarka soo qaaday ama deegaankan kusoo duulay saakay een xaggay u baxeen ayaga xadda xaggay ku sugan yihiin beri weyn ay mareen beri weyn ay mareen meeshaan ugu wardanbayso markii ugu horraysay miya oo deegaankan ciidamadan weerar ku soo qaadaan mase een sidaan oo kale horay u dhaci jirta hor hal mar ay hore u dhacday marka eh, taasaa noo horreysay tanaana noogu sii dhibadneed sababta dadkan loo leynayo iska ganacsanayo oo deegaankooda jooga maxay tahay Ah, islaan naxayb waaye islaan naxayb wax kale ma ahan islaan naxayb waaye ciidamadan shisheeye ee soomaaliya kusoo duulay iyo een qolyaha la socda waxay sheegaan inay al-shabaab la dagaalamayaan marka een al-shabaab bay ahaayeen dadka hadda maanta meesha lagu laaya maya maya maya maya naxayb waaye فمنه ارتويت أنا الضامي qaybaha hore ee barnaamijka dhuux ah ayaan ku dhex jirnaa kulan ay diya ku kala qaateen beesha jaroon iyo beesha macliweyne ayaa ka dhacday qaybo ka mida gobolka gedo haddaba warbixin ku saabsan kulanka waxaa soo jeedinaya waryaheenna abubakar ibraahim oo ka qayb galay kulanka diyada lagu kala qaatay kulankan uu ahaa mid aad u ballaaran islamarkaana ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka islaamiga ah ee gedow iyo qaar ka mida waxgaradka beesha jaroon iyo beesha macalinweyne ayaa lagu wareejinayay diye ay kala qaadanayeen labada beel muddo hadda laga joogo wax ka badan shan bil fal dil ah oo ka dhacay duleedka degmada luuq ayaa waxaa ku dhintay nin ka dhashay beesha jaroon waxaana dilkaas geystay ruux ka tirsan beesha macalinweyne iyadoona kiiskaas loo soo gudbiyey maamulka islaamiga ah ee gadow wadahadal dheer kadib labada beel ayaa ku heshiiyey inay u xukun tagaan maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ah ee gadow waxaana diyada ruuxa dhintay ay noqotay boqol neef oo geel ah munaasabad kooban oo lagu wareejinayay qayb ka mida diyadii ay ku heshiiyeen beesha jaroon iyo beesha kale ee macalin weyne ayaa waxaa beesha jaroon lagu wareejiyey toddoba boqol oo milyan iyadoona ay baaqi tahay boqol milyan oo kale ugu horeyn waxaa munaasabadda diya wareejinta ka hadlay ugaaska beesha macalin weyne ugaas biyey kaasoo faahfaahin ka bixiyey diyada ay ku wareejiyeen beesha jaroon isagoona ummadda ugu baaqay inay ku kala baxaan shareecada islaamka بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ما نبي بعد marka hore ee, mahad waxaa iskale ilaah ilaahgaas oo nagu galaysan nimcooyin fara badan lasku koobi karin Ee, nimcat alislaam waliimaan walamni ayaa ku mahadsan maanta alxamdulilah waxaan u taaganahay ee, mag lagagu leeyahay anagoo ah beesha macalweyne magtaasna waxaa nagu leh beel aan walaalanahay ee beesha jaroon Ee, magtaas oo ahayd boqol neef oo geel ah ee, aan ku heshiinay neefkiina sideed milyan ee, maanta lacagtii waxaan bixinay toddoba boqol xukunka ee, waxaa xukuntay ee, maxkamadda walaayada gobolka gedo dhimashada waxay ka dhacday gobolka gedo khaasatan degmada luuq markay saas u dhacday kadib ee, beeshii aan walaala ahayn waa is aragnay waa heshiinay waa is afgaranay waxaan ku heshiinay mag magtaas oo ah boqol geel ah geelaas oo haddana la lacageeyey lagu qiimeeyey neefkii sideed milyan lacagtaasoo noqotay sideed boqoloo milyan maanta waxaa baaqina waa hal boqol milyan toddoba boqolna waan wareejinay waxaana ku wareejinay beesha jaroon ee walaalaha nahay marka taas magta saasay ahayd marka muddo adigu shan bilood ah ayaan muddo kala qaadanay kadib muddadii way dhammaatay maantana waxaan u taagannahay ee, lacagtii inaan bixino waana ku wareejinay lacagtaas waxaana baaqina waa boqol milyan oo aan bixin doono mar muddo dhowad ila yidhahda waxaan soo marnay marxalad oo mag lagu kala bixinayo bacmadow maanta kitaabka iyo sunno ayaan qaadanay waxaa maanta aan bixinayna waxay tahay waa boqol geelah ee, walaayaadka ka horna ma jiri jirin dadka waxaa jiri jirtay ee, xoogaa bacmadow ah laysu tuuro marka ilaaha ku mahadsan waxaan qaadanay kitaabka iyo sunnaha rasuulka ku- ku xukunkiisa waan u xukun tagnay waana nagu xukuntay labada annagoo labada beeloodba ah waana ku qanacnay kitaabka iyo sunnaha inaan wax ku kala qaadanno kii ayaan maanta wax ku kala qaadanaynaa walaayada gedo khaasatan degmada baareere ayaa hadda hawshan oo ayaa waday Ee, falkan wuxuu ka dhacay degmada luuq Ee, arrintu waxaa xukumay gobol haddana ee, tanfiidkii iyo abaalkii bixintiina waxaa oo tanfiidinayey walaayada degmada baareere ee gedo ayaa bixinaysay waxaan u sheegayaa ee, beesha macluweyne ee maanta xaqa lagu lahaa bixisay waxaan u sheegayaa inay xaqa mar kasta xaqii lagu yeesho ay iska bixiyaan si islaamnimo ah ehelnimo ah wixii ay yeeshaana ay u xukun tagaan kitaabka iyo sunnaha ee si ehelnimo ah iyo xaq ahna ku qaataan beelaha kale ama walaalaha soomaaliyeed ama muslimiinta meel kastoo joogaan waxaan leeyahay ha loo xukun tago kitaabka iyo sunnada ilaahay wuxuu yidhi waman lam yaxkum bimaa anzala allaahu fa ulaa'ika hum aldaalimuuna fa ulaa'ika hum alfaasiquuna fa ulaa'ika hum alkaafiruuna intii waa soo aroortay wixii ilaahay aniga aan soo dejiyey waxaan ahayn ciddii u xukun tagto alluu wuxuu yidhi waa gaal waa daalim waa faasiq marka waxaan leeyahay walaalaha muslimiinta meel kasta joogaan inay u xukun tagaan kitaabka alle iyo sunnaha kaasay dantoodana ku jirtaa mid aakhira mid adduunyaba waxaan leeyahay yaan la iloobin kitaabka iyo sunnaha ee dastuur iyo dawaaqyad ciddii u xukun tagto waxaad ogtihiin xukunkeeda inay gaalnimo tahay marka waxaan leeyahay qof kasta oo muslim ah in uu u xukun tago kitaabka iyo sunnaha meelaha uu yaallo walaayaadka maanta soomaaliya waxaan u maynaya gobol aan walaayi lahayn ma jirto khaasatan ninkii maraykanka joogo hadduu maxkamad u baahdo waa imaanaya waan loogu yeeraya waan imaanaya caalamka daafaha asia iyo africa iyo america intaba qaaradaha dadka jooga muslimiinta way u xukun tagaan maxkamadaha wayn imaadaan waa loo xukumaa xaqooduna waa loo kala qaadaa marka waxaan leeyahay yaan lagu halaagsamin gaalnimo waayo ninkii dastuur xukun ah ku qanco ama lagu xukumo kuna qanco ama midka xukumaayo iyo kan loo xukumaayo labadaba waa isku mid waa dembiiliyaal waxaan leeyahay dastuurka iyo dawaaqyadda oo kitaab oo gaal uu samaystay waaye ee kitaabka sunnaha ilaahay noo soo dejiyey aan qaadano aan ku dhaqaano sidoo kale waxaa kulanka ka hadlay mid ka mida waxgaradka beesha jaroon islamarkaana wakiil ka ahaa ugaaska beesha ugaas muxudiin cabdiraxmaan aadan isagoona sheegay inuu la wareegay lacagta magta ah ay bixiyeen beesha macalin weyne بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من نبينا بعده een way baantan fadhiynaa ni oo beesha maalweyne diyada lakalahayd beesh jaroonka lahayti oo lakuwariya jeeda nin malaag muhdiin oo beesh jaroon ah nin wakiil ku ah sidii siid boqolo milyan ahayti ni todo boqolo milyan hadnani wariya jiyey oo nin wakiil ku ahna malaag beesh jaroon malaag muhdiin meesha maalweyne nin boqol boqol milyan ay ku dhiman tahay boqolkaas milyan oo hadda muddo oo bil ah lagu ballansan yahay marka anina insha allah dadka walaalahan diidi waa kala gadoognay meesha macalweyne diidi waa kala gadoognay ugu dambayntii waxaa kulanka hadallo kooban ka jeediyey mid ka mida waxgaradka beesha macalin weyne kaasoo u mahad celiyey wilaayadii islaamiga ah ee gado oo fidisay gogasha heshiiskan dhex maray labadan beel ee walaalaha ah bismi illaahi raxmaan raxiim dhammaan ummadda meeshaan iskugu imaadnay qabiil iyo walaayo leh waa yaan ku mahadsan ilaahay baa mahadda leh mahad kadib walaayada gobolka gedo yaan ka mid nahay odayga deegaanka gobolka gedo baar dheere wakiil ku ah waan anagana ahay waasbiyay ku-xigeenkiisa ah oo gobolka gedo ka tirsan baan ahay marka ay tahay dadka walaalaha reer jiroon oo hiladayna ah kolay dhab ka dhacay meesha la yidhi luuq buu ka dhacay dee waxay noqotay arrintii waan isla qaadanay gobolka gada laga xukumay lacag alxamdulilahi toddoba boqoloo milyan ayaan hadda wareejinay boqol baa nagu dhiman si wanaagsan ay noola dhaqmeen oo iyagoo wanaag badan oy walaayada noo dhexaysa yaan ku macbilga qaadanay xoolahaas iyagoon kalafaynin oo muddadii ayna siiyeen weli ay bel dheeri tahay ay ku mahadsan yihiin tan ayada naftooda reer jaroon walaalahayna ah walaayadii noo madeysay alxamdulilah ilaa mahadle muddada noo dhigtay oo intaan ka kala qaadanaynay kor dul joogto oon nacabaysanayn wixii degdeg ku bixiya aan la lahayn oo muddadii ninka labada meelood aan ku kala qaadanay annaka os ogol haddan aan meesha maanta aan lacagta ku wareejinay degmada baardheere middaas waa intaas mida kale mahad ilaahay baa iska leh waxaan walaayadeenna alxamdulilah xukunkaas nagu kala ilaalisay oonu kala xukuntay baa iyadana mahaddaas aan u celinaynaa alxamdulilahi taasaa jirta xumaan la-aan wanaag badan oo farxad leh annakoo joogna ku kala wareegayna boqolkana ilahay idinkaas muddo dhow aan u bixin lahayn yaan ku tiragalsannahay iyakoo mahadsan annagana aan ku mahadsannahay maamulada wilaayaadka islaamiga ah ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si hufan oo cadaalad ah ugu kala garqaada beelaha walaalaha ah ee ku nool wilaayaadka islaamiga ah waxaana arrintaas ka markhaati kacay bulshada soomaaliyeed ee ku nool dalka iyo dibadda
muqdisho oo ah magaalo madaxda soomaaliya waxaa si weyn ugu soo badanaya kufsiga isticmaalka waxyaabaha maanka dooriya yaxye caamir oo ah aqoon-yahan ku sugan magaalada muqdisho ayaa madal isugu yimid ka faahfaahiyay daawooyinka la adeegsado ee beddelaya maanka qofka isticmaala daawooyinka la isticmaalo waxaa ka mid a kaniini layidhaha dijiil stresska loo keeno marka hore laakiin hadda si fiican waxaa u cado ardada iskuullada dadka istresska qabo siyaasiyiinta iyo ciidamada laakiin waxay cabaan inta loogu talagala ka badan soomaaliya magaciisa dijiyaa u yaqaanaa kan ugu daran ee hadda suuqa jiro waa taramudoor taramudoor saa ogtihin cirbad ahaana waa u jiraa kaniin ahaana waa u jiraa labada xaba waxaa la gedi jiray kun shilin oo baalooda hadda halka xabaa hal doolar iyo bar ah haddaan dalabkiisu badnaan lahayn qaalma naqan lahayn wax laba xabo la gedaayo ku shilin oo soomaaliya in maanta halka xabo la gada hal doolar iyo bar ka badan weliba bilaha laba doolar oo tegay dalabkiisaa batay dalabdoolkaas wuxuu keenaa qofku inuu inuu waxaa isticmaal badanaa bajaajliidoo dhan dhan yaan dhihi badankooda iyo dadka xamaaliga ee alaabta dusha ku qaado dameerahana waa la siiyaa xayawaanka dhibaatada uu leeyahay maxaa kamid a qofka wuxuu keenaa ogaalkaa ka dhumaayo marka hore qof isku dadarsanoo naqana kalarka jirkiisu waa isbedelaan aakirkana asoo socdaa saxaradu ka imaanaya musqul iyo aad iyo biyo isku dhiimaysa adoo socdaa arrintaada dhamaysana gabdha yaryaraa la baray kulligood waxaa baray saaxiibadooda haddaad jecshay faxad naqane kanaa fiican cab waa kaniiniga labaad ka kale morlin oo injection leh oo marka injection u badan oo loogu talagalay dadka kansarka qabo oo xanuunku ka batay iyo dadka shil qarax ku dhacay gogo oo ku yimiday oo guddi dhakhaatiira inay qoraan guddi dhakhaatiira hadda farmashaasha lagu gadaa adaptationka ugu badan oo leeyahay qofka haddii mar la duro muddo dheer kadib waa loo raadiyaa haddaad hore ka siiso mar labaad la qabsiga ugu badaya qofka isi waa ku barya wax kastaa sameyna qofka waa qaylina waa kaniiniga kale ee jiro taabu is war sameyna kaas guulada xafiisyada subra irideeda tag dabka tag gaari gacan kastuu saareen hutaankaa wardiis maxaa laga yaaba qaarkeen inay jaabku ku wataareen magaalahana ma horta caam waayo kaas kaas ka hadal male horta wuxuu noqday wax qof kasta isticmaasha meel kastuu yaallaa wadamada uu ka soo baxo akri warqadda ku dul qoran hindiya u badanaa laga keenaa waxaa ku qoran wadankan laguma iibi karo waxaa loogu talagalay in la dhoofiyo bis intuu kasoo galaa marka xuduudaha kama soo galo marka kenya mamnuuc oo kenya ethoobiana mamnuuc intuu kasoo galaa marka dekadeena erborkeena yaa keena ganacsato ninka dekadaas geli karo marka wax soo saari karo muxuu yahay ganacsato wa culummadana ganacsato waa iguna khamiisyo wata kuufida dekadayga u badan marka culumadii ganacsatada meeshaa fiiriyaa ganacsato badan oo culamo aha jirto qaar idinkula jiro jab baraskiina aa keenayo meesha ay kasoo degaysaan waa airboorka iyo dekeda xashiish iyo khamriga kaada bayna kuwaas goboladan tiri tabakaayoyinka lagu iibiya khamra bac ku jirto dad dhalaba kurta laa ku jira oo tabakaayoyinka tuuliinka taala waa badan tahay etoobiya xoog uga soo gashaa khamrigu qiimo jaban waa kusoo gashaa xashiish farxaa la weydiiyey hadda waa ka tegay oo malayna guryo dabaq oo xamar ku yaal dushoodaa la koray beer guriga dushiisa afar dabaqa kor ku taala la arkay oo lagu beeraya xamar dhexdiisa luuqyada yaroo labada guri u dhexayso oo oo roobka biyo ay kusoo daataan xaggana jirgada looga xiray intana jirga dhexdana xashiisha ku yaal kaas marka ka hadal male barter system waa jiraa marka dhaqaalaha bariyeeda ganacsiga waxaa jira intaa lacagaha la soo saaray badeeco badeeca ku bedela maraakiibtaana la tegay xashiishaa lagu tusa intaana ahaya intaasoo keena meeqa dhaloo khamraa igu bedelay intaasoo kugu bedela saamalkuu qaadana dekada laguma kala bedeshay markabku waa furana waa baxa baduu tegaa doonaa liida ka baxayso xagga ugu tegay intaasoo kartooloo khamraa soo siinaa iyaguna intaasoo juuno waxay siinaayaan xashiish badeeca la isdhaafsaday asiguna wuxuu ka helay xashiishka waddankiisoo geystay anakana inta waxaa noo badisay dadka daraagiska oo alkuliista ahaya marka badeecadaas badeecada lagu bedelaayo oo ah xashiish khamra ku bedelo yaa la dhihin amisomaa ka maqaniyo amisom xashiishaa loo geeya waa ogtay khamriga inta beledka taalla iga inta ugu badan daxeey weli waxaa yaaba inay tacalaq kaa qaataa khamrigu siiyaan asu ogdhibta xagaa loo kale iska daadinayo ama u qabaayo waa iska afrikaan waa wax kastaa lagama tegaya iska caro laakiin dantu ay tahay inta suuqa la geliyo afar sac kadib waxa bajaaj saf ku jira waa aragteen kan kii xalaana ma yahay khamriga amisomaa rabaa leeyahay qaybay ka qaateen marka diasbor iswarsamayna asiga dhoolidoo kharabay halaa la cabi jira diasborka hadda labaatana la cabay yaa la siiyaa afkooda tag marka beeralaydaa la siiya nimanka beeraha ka shaqeeya la siiyaa ninka hal jibaar fali jiray toban xabo diasbor maa la siina maba daalayo labaatan uu ka gudbaa laakiin lix bil kadib waa dhacay isbitaal jilaac maxamed ma shaqayn karin ogaalku ma shaqaynayn dameeraha dalcadaha koraayo ee toban kiloon aan qaadi karin afartana saare oralku koraayo meesha dhalinyaradu marka beeraha ka shaqaynaysa waa yaraatay waxaa yareeya klinigaas marka wuxuu shaqaynaa ogaal la-aan wax ka baxsan inta awooddiisu ahayd muddo kadibna cunto cunaduu kaara beer haji baalaad sheegaya hal mitir isku wareeg ma ma fali karin yuuskiisa asiga dhab wuxuu yahay ninkaas isticmaalkiisaaba lix bilood asaga kasbaa raqanayo haddii aad mar ku bilowda iyadana waa loo baahan yahay afadariil faam waa soo kuwaay inta labaatan labaatan loo cunayo inkastoo beryahan oo xoogaa qaal noqday weligeeda kaniinaasha daroogada wadankaan odayshiina soo gaarteen waana waa barakiibana isticmaali jirteen daa kaniina la dhihi jiray fimidol iyo dol yaraana la keena wadankaan waxay ahaaday sideetan milyan laxdood iyo toddobaatan milyan qof kasta madaxa xanuuna dolmiran farmashaashina waaye fimidol laba maalin kadib asaa ku qabanayo aadaa loo cuni jiray waxaa la ogaaday warshadii soo saaraya wadamadii ay lahayn daraag waayo hal jooji waana halka jooji labaatan maalina oda walba madaxu xanuunaayay kadibna waa iskala qabsaday inuu inuu inuu hilmaamo laakiin xanuunka oo madaxa aada cunaysid dolmiraanka iyo fimidolka waktigaas waxay ahayd mid asuga oo keena daawooyinkan hadda aan ka qaadanaynana waa adaptation oy qofka ku abuuraa iyagaa u baahanta wax badan adaptation bunkabasoo adaptation mada dhalinyarada baadiya waxa layaha bunha odayga kastoo quantity yar ay tahay oday waxaa ka dhiibaya bunha loo dubala ingiriisdii ka socda soomaaliya baadiya bunha loo duba waa daacana hadduu oo cambuulo iyo gelli loo keena ma daacanaya kan waxuu daacanay maarkadoo noqda wareeg laakiin xoogaa yaroo masaajiha ku jirto bunkaas oo gacanta marsanayo lagu baadiyokin boor duudka halmacad qararac duudka oo kale kaca masaaji u ahayd laakiin maarkadoo noqda reer mar kasta bun haleedu buu ku leeyahay laakiin dhalinyarada waxaa la jira adoo dhalinyara baa bun cunay inuu adhabti garayaa la diidaayo tuwaakadaa kamid ahayd akhyaarta odayaasha u badaan jira baadiya akhyaar waa inta cabuuf cagaarna soo laga dhihi jira haddaa maanta xabad sigaara soo gato waxaa u faa'iideeyey isbit warshad ku taala ingiriiska aan badeecadeeda u isticmaalay waxa marka adaptation lagaaga dhigaayo ama waxaa dhan ugu baraayo waxaa waaye inaad naqato suuq aad ii naqata aniga badeecadeeda kaniiniga nooc kastuu yahay qoladaan hindiya u badan hadda oo noo soo saarta taabuuga sharoobo waxaa jiro kenya mamnuuc waayo shan boqoloo shilay joogi jirtay afar kun shan kun ay tagtay inta ugu badan soomaalida isticmaali jirtay kooninka waxaa loogu talagalay qurfaca hal macalka in laga cabo hal dhalaadacada habeenka iyo jaada la isku cuni jiro hadda intay taala kenya mama keenaysa sharabada koodhink hadda waxaa la yidhaha sharabada puntland reer puntland hadda intii maada xataa bowa koodhin ma lahaa bowa ma haysaa kuleeya xagga idan lagu dilaa maarkad looga dhigay meelba waxbaa ku badan koodhinna waddanka ah laga mamnuuco فمنه ارتويت أنا الضامي weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysyada oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dhowaan maamulka somalilan ayaa heshiis la galay shirkad keenta shidaalka oo laga digay khatarteeda xoghayaha xisbiga waddani qadar xuseen ayaa shir jaraa'id ka sheegay in heshiiska lala galay shirkadda taraafaguura uu yahay mid sharci darro ah isagoo tilmaamay in shirkaddu waxyaabaha sunta ah ay ku duugto dalalka aanan awoodda lahayn ee taagta daran waxaan la soconnaa dhowaan waddankeenna inay shidaal keentay kambani weyn oo la dhaahdo taraafagura kambanigaasi maxkamad ayaa waxay ku heshay inuu kambani criminal oo dambiila yahay oo ka shaqeeya waxyaabaha uu ay ku heshay ay ka mid ahayd inuu sunta waxyaabaha toxiga ah ee maxaan ku dhahdaa wadamadu aanay doonayn wadankooda in lagu aaso inuu intuu ka shaqaystay wadan miskiina oo afrikaana uu maxaan ku dhahdaa kusoo aasay siuu isagu lacag uga sameeyo waxa kale oo amnesty international ay ka qortay warbixin laba boqol iyo labiyo soddon beja bay kambanigaa ka qortay oo ay kaga hadlayso dhiiqada iyo uskaga ganacsi ee uu kambanigaasi ku jiro waxa ay waxyaabaha ay warbixintaasi ka hadashay ka mid ah in kambanigaasi uu ka faa'iidaysto fakriga iyo dhammaystir la-aanta shuruucda wadamada faqiirka ah waxaa runtii wax aad iyo aada looga xumaada ah kambani caynkaasa oo sumcaddiisu sidaa tahay in maanta wasiirkeennii ganacsigu uu u dabaaldego ammaano u yidhaahdo ay la weynaato kambanigu inuu kambani weyn yahay ma taariikhdiisaasaanu akhriin ma dano kalaa laga leeyahay waayo kambanigan waxyaabaha kale uu caanka ku yahay ee warbixinahaasi ku jira waxaa ka mid ah inuu musuq maasuqa iyo maxaan ku dhahdaa in eh, waxyaabaha noocaasa uu- uu uu caan ku yahay waxaa run ahaantii wasiirku marka uu arintaasi ka hadlayey ee uu kambanigaasi doonaya inuu inaga sharaxo oo uu dal- dadka inooga dadka uu fahamsiiyo kama hadal kambanigaa heshiisaan la gallay kama hadal haamaha uu leeyahay waa laynoo dhisayaa iyo noocaa yihiin iyo qiimaha ay ku kacayaan kama hadal marka aynu xayeysiinay ee aynu nidhi ganacsi noocaasa baanu furanaaye kambanidiyada dabadda iyo kuwa guduhuba hasoo eh, eh, ha soo dalbadaan waxaa la yidhahdaa waxaasoo dhan intoo la iska indhatiray ayaa wasiirku inoo sheegay in shidaal badan badan badan eh, maxaan ku dhahdaa ay keeneen oo ay kusoo shubeen shidaalka uu sheego iyagaa leh shidaal inagu aynu leenahay maaha wuxuu yidhi haamay dhisi doonaanoo lacagtooda way la noqon doonaan siday ula noqon doonaan inoomu sheegin waxaa ka muuqata daahfurnaan iyo madow iyo inqul madow eh, maxaan ku dhahdaa heshiisya noocaasa oo laga yaabo waddanka in lagu adhax jabiyo in in in la in la gelayo oo la wado xaqiiqooyinka yaallaynu ognahay waxa weeyaan kow shirkadaasi inaan cid heshiis aynu ognahay oo lala galay aanu jirin waxa iyaduna xaqiiqa inuu dhibaato u geysanayo dhaqaalaheennii gudaha iyo ganacsatadeennii yaryarayd ee muwaadiniinta ahaa ee cashuur bixiyaha ahaa ee marka ay dhibaata timaadaba haddana dib loogu cararo waa sababtaa innaga ganacsatadeennu waxay kaga duwan yihiin ganacsatada kale ee adduunka maaha keliya ta cashuur bixiyayaal sidoo kale innaga donors bay nooyiin in dadkaa la ilaaliyo waayo waana dhaqaalihii wadanka dadkaagaa la ilaashadaa dhaqaalahoodaada dhaqaalahooda la- eh, ay- ayaa la ilaaliyaa waxaan ku taleenaha wadankan in laga daayo inaan inaan hunguri lagu xukumo inaan caqligeenna iyo aragtideennu aanay dalqada kusoo ururin maxaan helayaa inaanay kusoo ururin فمنه ارتويت أنا الظامي waa hagaag geela wuxuu ka mid yahay nimcooleda oo allaah ku manaystay ummadda soomaaliyeed caanaha geela ayaa laga helaa faa'iidooyin badan maxamed cali ayaa warbixintan oo ku baxday barnaamijka aqoon iyo ogaal ku eegaya faa'iidooyinka caanaha geela caanaha geela oo ay ku jiraan maadooyin dhowr ah waa kuwo nafaqo badan oo ka qayb qaata caafimaadka qofka waxaana laga helaa fitamiinno iyagoo kaalin weyn ka qaata jirdhiska caanaha geela ayaa aad ugu dhow caanaha hooyada ay siiso ubadkeeda bariga afrika ayaa ah meesha ugu badan ee lagu dhaqo geela waddamo badan ayaa waayahan dambe ku baraarugay faa'iidooyinka caanaha geela iyagoo bilaabay inay xanaaneeyaan geela khubaro caafimaad oo baaritaanno qoto dheer ku sameeyey faa'iidooyinka caanaha geela ayaa sheegay in caanaha ay dawo u yihiin cudurro badan soomaali aad u badan ayaa ku tiirsan geela oo loo dhoofiyo dalal ka tirsan dunida ubadka soomaaliyeed ayaa lagu korin jiray caanaha geela iyo looda inkastoo burburkii kadib ay sii yaraadeen ubadka lagu koriyo caanaha dalkeenna maxaa yeelay waxaa aad u soo batay oo caanihii meesha ka saaray caano booro gasacado ku jira oo aanan la ogeen waxay ka samaysan yihiin waalidiin badan ayaa hadda ku tiirsan caanaha dibadda laga keeno iyagoo aanan ku baraarugsanayn faa'iidooyinka faraha badan ee ku jira caanaha geela warbixin soo baxday ayaa muujinaysa in waalidiinta dalalka muritaaniya iyo masar ay ubadkooda siiyaan caanaha geela halkii ay ku barbaarin lahaayeen caanaha gasacaysan geela bulshadeenna wuxuu ku lahaa magac waxaana uu ahaa lafdhabarka nolosha soomaalida caanaha geela waxaa sidoo kale ku tirsan xoolo dhaqato badan oo raashin ka dhigta gudaha soomaaliya geela waa lagu guursadaa waxaana lagu bixiyaa magta naf la gooyey waxaan eegi doonnaa faa'iidooyinka caanaha geela waxaana ka mid ah cudurka macaanka nafaqada laga helo caanaha geela waxaa ku jira hormoonka insuliinta ee kontaroosho sokorta joogtaynta cabista caanaha geela waxay xakameeyaan macaanka waxaana dhacda mararka qaar in cirbadda insuliinta looga maarmo hadduu qofka ka fogaado waxyaabaha macmacaanka difaaca jirka caanaha geela waxaa ka buuxa borotiin fara badan borotiinnada qaar waxay jirka u xilsaaran yihiin ka difaacista jeermisyada iyo xanuunnada soo boodada ah sidaa darteed caanaha geela waxay sare u qaadaan difaaca jirka sidaas awgeed dadka xanuunsan oo la baaniyo waxaa la siiyaa caanaha geela si difaaca jirkooda uu u wanaagsanaado isbeddel caafimaadna u helaan korriimada iyo caafimaadka lafaha caanaha geela waxay u fiican yihiin korriimada carruurta iyo tayeenta jirka dadka waaweyn waxaa ku jira walxa adkeeya lafaha iyo murqaha qofka wareegga dhiigga caanaha geela waxaa ka buuxa maadada birta oo ka hortagta dhiiggarida waxayna muhiim u yihiin wareegga dhiigga firfircoonnida unugyada dhiigga sidaa awgeed hooyada umusha ah iyo carruurta nafaqadarrada ku dhacdo waa u muhiim caanaha geela xasaasiyadda caanaha geela waxay daawo u yihiin xanuunada ka dhasha xasaasiyadda sida sanboorka neefta xajiinta maqaarka iyo xasaasiyadda cuntada carruurta ku xanuunsada caanaha looda iyo cuntooyinka qaarkood waxaa lagu daaweeyaa caanaha geela caafimaadka wadnaha caanaha geela wuxuu isku dheelitiraa kolestaroolka fiican iyo midka xun sidaas awgeed wuxuu muhiim u yahay caafimaadka wadnaha wuxuuna ka hortag u yahay wadnaqabadka ka dhasha xanibanka qulqulka dhiigga xididada wadnaha nafaqo caanaha geela wuu ku noolaan karaa qofka waxay u geli karaan beddelka cuntada iyo cabitaanka wixii nafaqa jidhka u baahnaa waa laga helaa oo waad kaga maarmi kartaa cuntooyinka kale haddii aadan haysan geelleyda badanaa inta ay geela la joogaan caanihiisa ayay ku nool yihiin ka hortagga kansarka caanaha geela waxaa la arkay inay ka hortag u yihiin kansarka ku dhaco uurku jirta sida beerka xiidmada iyo malawadka waana arrin lagu ogaaday cilmi baarisyo kala duwan nabadoon maxamed jimcaale oo horay u soo dhaqay geel ayaa ka sheekaynaya faa'iidada geela caanaha geelu faa'iido badan bay leeyihiin wax hadda la soo koobi kara ma ahan waxyaabaha ay leeyihiin waxaa ka mid ah ninka geela jira ee markaan ka soo qaado dadkan biyey u baahan yihiin shaahay u baahan yihiin waxaas aco badan ay cunaan ay u baahan yihiin hashu soddon maalmood ay soo qadaysaa soddonkaas maalmood asagu waxa weeye caanu cabbayaa dhakalkiisa caanu ugu jiraan geedka hoostiisa ku jiraan oo iska cabbayaa soddonkou la soo qadayaa marka ilaahayba haddaan laga waayin soddonka markuu soo qado ayuu ceelka imaanayaa bilaha jiilaalku waa saddex bilood waaye saddexdaas saddex maalmooda ceela geelu imaanaya waa meelaha marka geela si fiican meesha loogu dhaqdo wey marka halkaasuu imaanayaa geela maalinkaasuu biyo uu la qubaysanaya geelu la fulayaa marka caanaha sidaas ayay qiimahoodu qayb ka mida weeye waa badanta intay leeyihiin ninka geeljiraha ma dhexmada ayaa lahaa maxaa u sababa ninka geela jira waxaa u sababa geelu hadda inta la dhaqdo ugu xoog badan yahay caanihiisa iyo hilibkiisuna way ka xoog badan yihiin lo'da iyo ariga labadaba waa ka xoog badan yihiin waxa weeye waa karti dheeraaduu leeyahay hadduu caata yahay nin buuran wuu berberayaa xoggiisa iyo iyo awoodda uu helayo iyo brotiinka uu ka helayo caanaha ayaa ayaa saas keenaya adiga horey geela ma soo dhaqday waa soo dhaqay waxaa jiri jirtay mar aan raadkiisa ku baryaya dhowr habeen oon daba taagnaa intaas oo laadankiisa aan soo mar ayagu dhibaatadii ugu badneed oon la soo mara taasay ka mid ahayd daawo yihiin oo dadka dhiig karka iyo gaaska waa lagu daaweeyaa waxa weeye marka waxaan kula talinayaa geela in ilaadankiisa caanihiisa isticmaalaan oo ay ilaadankiisa noocyada loo isticmaalo u isticmaalaan oo uu daawo u yahay hadda waxaan sheeko ku maqlayay naag ka timid yurub oo wax bareello lagu sida camal ah ayaa caano geel iyo kaadibaa rukub looga baadiyahaas loo geeyey maalintii dambey la hadashay dadkii ay yaqaanay waxay tihi war anugu intaasoo saacadoodaan socdaa hadda qofkii bareelka lagu waday war kaalaya intay daawataa leh caanaha geelu marka waa kuwa saasa qarastay kaa bixinayaan wasaqda caloosha ku jirta ay dhammaynayaan seedahaago dhan bay xoog u yeelayaan muruqa iyo hilibka ay toosinayaan waxa ilaadankiisa rubitism la yiraa iyo waxa ilaad qaras la yiraa dhan kuma ogolaanayaan wax la soo tiri kara maaha hadda waxa halkay kusoo koobi intay daawo yihiin lama soo koobi karo welina ma ay fahmin dadka soomaaliyeed weli ma ay fahmini caanaha geelaa ku batay marka maba yaqaaniin qiimaheeda waxaan leeyahay geela dhaqashadiisa iyo caanihiisa iyo isticmaalkiisa hala badiyaan leeyahay dhanka kale caanaha geela waxaa ka ganacsada dad badan oo ku maareeya nolosha qoyskooda waxaana ka mid ah hooyadan bismillaahi raxmaani raxiim horta waxaa noo keena dhallinyaro yaryaroo mootaley ah ayaa ka soo qaada reer miyiga iyaga way soo iibsadaan annagana waa ka sii iibsannaa hadba qiimo noocahay nagu siiyaan dhayda iyo dhanaankana kala lacag weeye midba qiimo goonihay nagu siiyaan annagana shaaheennaan ka raadsannaa iyagana shaahooday ka raadsadaan maraaxil intee la-eg ayay maraan caanaha geela waxay u qaybsamaan saddex nooc marka koowaad waa dhay oo waa markaas ayaa la soo lisay marka labaad waxay noqdaan manyac marka saddexaadna dhanaan oo karuur ama suusac hadba sida loo yaqaano nin walba luuqadiisa uu ugu yaqaano maraaxiishaas ay u kala qaybsamaan maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin nin walba nooc buu rabaa balse isku qiimina ma ahan dhayda markay yihiin aad bay u fiican yihiin oo ciyaalka way wanaagsan yihiin dadka waaweyn way wanaagsan yihiin midda kale caloosha ayay dhaqaan ciyaalkana way ku kobcaan marka ay dhanaanka yihiin oo waxay u wanaagsan yihiin dadka oo dhanaanku ku yaryahay jirkooda manyaca markay yihiin dee dadku ma jecla manyaca faa'iide intee leeg ayaa ugu jirta marka dadka guud ahaan caanaha geela caanaha geelooda caafimaad ahaan intaba aad bay u wanaagsan yihiin wax la heli karana maahan canuga caanaha booraha la siiyo jirkiisu ma dhisna maxay ahay tooykan caanaha geela la siiyo aad ayuu u wanaagsan yahay hata wuu ka firfircoon yahay wuxuu la mid yahay nin caanihii hooyadii cabay camal aad bay u wanaagsan yihiin caanaha geela فمنه ارتويت أنا الضامي qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaan isla soo gaarnay dalka maraykanka oo faragelin ku haya dalal badan oo ay soomaaliya ku jirto ayaa waxaa ku sii badanaya falalka ammaan xumo dilalka iyo dhaca ayaa si joogtaa kaga dhaca waddankaas xilli dowladda maraykanka ay ku fashilantay in ay xakamayso kacdoonnada ay wadaan dadka madowga ah magaalada minnesota oo ka mid a magaalada ay aadka ugu badan yihiin soomaalida ku nool dalka maraykanka ayaa waxaa ka jira dhac iyo dilal sida ay ku warrameen qaar ka mid a soomaalida halkaasi ku nool inta badan booliiska ayaa laftooda waxay muujinaya cabasho iyagoo ku andacoonaya runtii in garabkooda ay ka baxeen madaxdii ugu sarreysay iyaguna mar walba waxay ku andacoodaan in shaqadooda inta badan ay si fiican u guntaan laakiin markii uu wax dhaco in shaqadoodii o dhan laga soo qaado waxba kama jiraan mar walbana inay booliis ku foogan yihiin dhibaateyn shacab taasna ay niyajab ku keentay runtii habsami socodkii shaqadii booliiska booliiska laftooda oo markii ay rabshaduhu bilowdeen dhowr xarumoodna laga gubay laftooda ay gacanku gabad noqdeen oo hadda markii aad magaalada minneapolis booliis wacatid aad arkaysa inaysan kuusoo gurmanaynin sidii ay usoo gurman jireen awal hore iyagoo laftooda tirsanaya bal in la ogaado muhiimaddii ay u hayeen shacabka hadda xilligan waxaan u xirayaa waa nabad la-aan la-adligeed marka ilaahay waxaan ka rajaynayaa inay sideedii hore noogu soo noqoto wakhtigan baan cararayna wakhti kow iyo laba joogin waxaan xiri jirnay wakhti dambe ilaa labadan gaari jirnay moolkayaga waa mool aad nabad u ah buu ahaa haddase seef la-aan la-adligeed ayaa by aid ba loo xiraa cabsi weyn baana gashay seef maaha marka inay erli lagu kala cararee noqotaa oo dhaqsaba aan iskaga baxno meesha busineskuna sidii hore maaha maalin dhoweyd ayaa waxaa dhacday anagoo hortaagan dukaan oo gaarigii ay ku dhex jira gaariguna uu daaran yahay ayaa ciyaal gaaraya afar ilaa shan oo gaari cusub wata igu soo weerareen gaarigaygii waxaa layidhi gaariga ka deg anoo arrintii la yaaban bay gudaha soo galeen albaabkii baan isku qabsannay waxay igu buufiyeen dhaha iga buufiyeen basbaas kabacdina gaarigii waan ka degay oo daaran markaan labada gaari dhexdooda galay ayay waxay sameeyeen inay baartaan waladka ken bay yidhaahdeen boorsaday waxaana gaarigay ku jirtaa oo been baan u sheegay markay gaariga ku yaaceen baan cararay biliiskii baan wacday gaarigii bay la carareen muddo nusaac kadib ah markaan social mediaha geliyey nusaac gudihiis ayaa lagu qabtay gaarigii meelaan ka fogayn xaafaddaydii meesha gaariga layga dhacayna xaafadayda ma ahayn ee xaafad ku dheggan bay ahayd gaarigii waa ay jijibiyeen biliiska marka ay qabteen oo ay cayrsadeen kabacdina wiil baa watay qomiyadda madowga ka soo jeeda wuxuu ku cararay hoteel eeyay u direen waa soo qabteen rabshadihii ayaa batay ay samaynayeen dhicii ayaa batay فمنه ارتويت أنا الضامي guud ahaan dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu فمنه ارتويت أنا الضامي